بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxaa loogu yeero maxkamadda dembiyada caalamiga ah oo soo saartay waaran lagu soo xirayo hogaamiyaha janjawiidka kadib markii ku eedeysay in kumanaan dad ah uu ku xasuuqay gobolka daarfuur maleeshiyaadka r s f oo la wareegay mid ka mid ah ceelasha naftada ee waddankaasi ee dhaca xuduudda ay wadaagaan waddanka suudaan iyo koonfurta suudaan jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo fulisay weeraro lagu dilay askar ka kala tirsan maleeshiyaadka xukuumadaha dabadhilifyada ah ee maali iyo burkina faso iyo mu'asasada azallaaqa oo soo saartay muuqaal lagu soo bandhigay mid ka mid ah mucaskaraadka mujaahidiinta ee ka furan waddanka burkina faso maxay kooxda loo yaqaano afrika ee ruushka ku beddelay maleeshiyaadkii fagnar ay ka wadaan dalka maali halkees ayuu gaadhsiisan yahay boobka khayraadka ay ka wadaan mandiqadaasi maraykanka oo ka cadhooday tallaabooyin ay qaadayaan maamulka gumaystaha yahuudda washington oo mar kale riixaysa in gudaha loo galo wejiga labaad ee wadaxaajoodyada magaalada khaza sidee warbaahinta reer galbeedka ay ku noqotay aalad dagaal iyo brobagando casri ah oo lagu hago aragtida dadweynaha qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha jamaadu thani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waxaa loogu yeero maxkamadda dembiyada adduunka ayaa soo saartay maanta oo talaado ah waaran lagu soo xirayo cali maxamed cali cabdiraxmaan oo loo yaqaano cali kashwiib oo ah hogaamiyaha ugu weyn ee maleeshiyaadka janjawiidka ee dega waddanka suudaan ninkan ayay maxkamaddu ku eedeysay in uu geystay dembiyo dagaal oo ka dhacay gobolka daafuur muddo laga joogo laba caqdi ka hor iyo sidoo kale kuwo hadda ka dhacaya gobolkaasi muddo labaatan sano ah oo xabsi ah ayaa loo jaray waana toddobaatan iyo lix jir maxkamadaasi ayaana sheegtay in muddo labaatan sano ah uu ku howlanaa xasuuqa dadka abriyada ah ninkan ayaa horey waxa uu isugu dhibay dowladda afrikada dhexe iyadoo markii dambe loo gudbiyey xarunta maxkamadaasi oo ku taala magaalada lahay sagaal iyo labaatankii yuuniyo laba kun iyo labaatanka halkaas oo maxkamadayntiisa ay ka bilowday iyadoo ilaa iyo hadda lagu eedeynayo in maleeshiyaad isagu gadaal uu ka taagan yahay ee xasuuq wadareedi ay ka geysanayaan gobolka daarfuur ninkan ayaa horey waxay u dalbatay in lasoo qabto maxkamadda dembiyada caalamiga ah isaga iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee waddanka suudaan cumar xasan al bashiir wasiirkii difaaca dalkaasi cabdiraxiin maxamed xuseen wasiiru dowlaha arrimaha gudaha axmed haaruun kadib markii ay ku eedeysay in ay geysteen dembiyo dagaal iyo falal ka baxsan bini'aadanimada oo ka dhacay gobolka daarfuur isla arrimaha suudaan dagaalla aad u xoogan ayaa laga soo sheegayaa gobolka kurdufaan halkaas oo ay deegaano hor lala wareegeen maleeshiyaadka r s f subaxnimadii shalay ee isniinta dacmu sariic ayaa duulaan ku qaaday ceelka naftada laga soo saaro ee hajliid ee dhaca gobolka galbeed ee kordofaan ee koonfurta waddankaasi dhaca kadib dagaalo aad u xoogan oo dhinacyada dhex maray ceelkan istaraatiijiga ah ayaana waxa uu ku yaalaa goob u dhow xuduudda suudaan uu la wadaago waddanka koonfurta suudaan ciidanka dowladda suudaan ayaa la sheegay in goobta ay isaga baxeen maleeshiyaadka dacmu sariic ayaana gacanta ku dhigay ceelkaasi iyadoo markii dambe shaqaalihii ka shaqaynayay loo qaaday dhanka iyo jubba ceelkan oo laga soo saaro naftada ayaa lagu tiriyaa xarumaha ugu dakhliga badan ee waddanka iyadoo tubooyinka waaweyn ay ka baxa ay naftada gaarsiiyaan magaalada boorta suudaan ee dhacda badda cas gacan ku-dhigidda dacmu sariic ayaana la sheegay in darbo weyn ay ku tahay dowladda suudaan sidoo kalena ay wax u dhimi doonto tamarta dalkaasi tallaabadan dacmu sariic ayaa imaanaysa iyadoo bishii oktoobar aynu soo dhaafnay si dhammaystiran dacmu sariic ay gacanta ugu dhigtay gobolka daarfur oo idil iyadoo dhinacyadu markaan ay ku hardamayaan mantiqada kordofaan saddexdeeda gobol sababta ciidanka dowladda suudaan ay uga baxeen ceelka naftada ayayna ku sheegeen inay ka baqayeen in haddii ay ku dul dagaalamaan uu burburo laba isbuuc ka hor maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah iyagoo markii dambe dib dagaalka u bilaabay kadib markii dowladda suudaan ay ku eedeeyeen in diyaarad daroonis ah lagu weeraray ceelka jubba ee dhaca wilaayada niilkacad taasoo keentay in markii dambe uu joogsado naftadii laga soo saari jiray dhankiisa milatariga waddanka suudaan ayaa lasoo sheegayaa in taqadum hor leh uu ka sameynayo furimaha dagaalka ee gobolka kordofaan dagaalo aad u xoogan ayaa gobolka dhinacyada ku dhex maraya ciidanka xukuumadda ayaana ku dhawaaqay in saacadihii lasoo dhaafo uu ka hortegay weeraro loo adeegsaday diyaarado daroonis ah oo ay soo qaadeen maleeshiyaadka uu hogaamiyo xumeyti maleeshiyaadka r s f dhankooda waxay ciidanka suudaan ay ku eedeeyeen in ay duqeeyeen macbarka adari ee dhaca xuduudda waddanka suudaan uu la wadaago tashaad dhankiisa wasiirka difaaca dowladda suudaan cabdulaahi daraf oo hadlayay ayaa sheegay in hadalkii dhowaan ka soo yeeray dhaxal sugaha waddanka sacuudiga maxamed binu salmaan intii uu ku guda jiray booqashadii maraykanka ay tahay tallaabo wanaagsan oo lagu soo afjari karo dagaalka muddada saddexda sano ah ka socda waddanka binu salmaan ayaana donald trump waxa uu kala hadlay xaaladda suudaan iyadoo xukuumadaha riyaad iyo abudubay ay isku garbinayaan dagaalka suudaan ka socda mid kasta ayaana washington kala hadlay masaalixdiisa dalkaasi ka taalla iyadoo dowladda maraykanka bilo ka hor ay soo bandhigtay heshiisyo lagu soo afjarayo xiisadda inkastoo nidaamka alburhaan uu diidan yahay in wadahadal ama gorgortan uu la galo maleeshiyaadka r s f uu hogaamiyo genaraal xumeyti بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay suhayb waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maraykanka oo ka carooday tallaabooyin uu qaadayo maamulka gumaystaha yuhuudda iyo waxyaabo aysan washington jeclaysan oo ka dhacaya gudaha saldhig laga soo maleega waxyaabo badan oo ku yaala gudaha dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan warbixin uu daabacay wargeeska israa'il hayuum ayaa iftiimisay xiisad ka dhex jirta saraakiil ameerikaan ah iyo maamulka gumaystaha yuhuudda oo ku sugan xarun militari oo ku taala dhanka koonfureed ee dhulka maamulka gumaystaha yuhuudda ixtilaalka uu ku haysto xaruntan ayaa la aasaasay bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ee sanadkan waxaana lagu magacaabaa civil military conderation center oo loo soo gaabiyo c m c c waxayna diiradda saaraysaa ayuu wargeesku yidhi dabagal joogto ah oo lagu sameynayo dadka filistiiniyiinta iyo hirgelinta labaatankii qodob ee maraykanka uu soo jeediyey islamarkaana benyamin netanyahu uu ku waafaqay ee ku saabsanaa mustaqbalka khaza haddaba dhibaatadu waxa ay bilaabatay kadib markii saraakiil ameerikaan ah iyo shaqaale ka kala socday waddamo kala duwan oo ku sugnaa saldhiggan ay mar qura ka war heleen in maamulka gumaystaha yuhuudda uu si joogto ah xaruntan u duubo islamarkaana uu keediyo dhammaan muuqaalada dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee halkan ka dhacaya afar iyo labaatanka saac arrimaha ay sahaynadu duubeen waxaa ka mid ah howlaha amni iyo qorshayaasha siyaasadeed ee ka dhacaya saldhigan wargeeska the guardian ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in generaal patrick frank oo ah taliyaha ciidamada maraykanka ee halkan ku sugan uu si cad ugu wargeliyey saraakiisha maamulka gumaystaha yuhuudda in gebi ahaanba ay joojiyaan duubista muuqaalada balse taasi ma aysan samayn waxaana darafta kale sii kordhaysa ayuu wargeesku yidhi kalsooni darrada ay muujinayaan saraakiisha ku sugan saldhigan ee ka kala socda maraykanka iyo waddamo kale oo dhowr ah waxay intaasi ka dambeeyey shaqaalihii ku sugnaa saldhigan ayaa si guud waxaa loogu wargeliyey in aysan maamulka gumaystaha yuhuudda la wadaagin xogaha xasaasiga ah xilliyada ay wax duubayaan si looga hortaga ayay yidhaahdeen in xog ay bannaanka u baxdo sidaasina looga faa'iidaysto maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa dhankiisa waxa uu diiday gebi ahaanba eedeyntan ka soo yeertay saraakiisha dowladda maraykanka hase yeeshee saraakiisha ameerikaanka ah ayaa mar kale caddeeyey in si joogto ah uu maamulka benyamin netanyahu u qaado tallaabooyinkan waana kuwo u dhaqmaya sida shaydaanka ayay yidhaahdeen waxay gunaanadkii warbixintu tiri inkastoo horay ay u soo baxayeen warar sheegaya in maraykanka gebi ahaanba uu la wareegay kontaroolka guud ee saldhigan haddana waxaa dhinaca kala jira mas-uuliyiin ameerikaan ah oo caddeynaya in sahaynadu ay gacanta ku hayaan gebi ahaanba saldhigan maxay kooxda afrika ee ruushku ku bedelay fagner ka wadaan dalka maali maxaase ku lamaanan boobka kheyraadka dhulkan ee moscow ay ka wado warbixin uu daabacay wargeeska los angeles times ayaa lagu muujiyey sawirka murugada leh ee ka soo baxaya dhanka dalka maali ee galbeedka afrika waxay saxiifaddu tibaaxaysaa in guutada afrika ee uu ruushku ku bedelay ciidamadii fagner ee ka howlgeli jiray qaaradan in ay gaboodfallo aanan kala sooc lahayn u geysanayaan bulshada galbeedka afrika gaar ahaan dalka maali waxa ay ku lug leeyihiin ayuu wargeesku yidhi xadgudubyo ba'an oo ka dhan ah shacabka aanan waxba galabsan ee ku dhaqan waddanka maali qoraaga warbixintan oo soo xiganaya qiraallo toos ah oo ay bixinayaan qaxooti maaliyaan ah oo ku sugan xadka muritaaniya ayaa daaha ka qaaday dilal aanan kala sooc lahayn kufsi in madaxa laga gooyay shakhsiyaad badan iyo gubista tuulooyin oo ay geysteen guutadan ruushka uu maamulo ee loogu yeero guutada afrika kuwaas oo fagner badiil u noqday sannado badan kadib warbixinta oo sii socota ayaa tiri rajadii shacabka ee ahayd in haddii fagner waddankooda ay ka baxda ay heli doonaan xasilooni waarta waa ay burburtay gebi ahaanba in waxa ay isbeddelaanna iska daayay xaaladdu waa ay ka sii dartay sidii hore los angeles times waxa uu soo xiganayaa bowqar oo horay gacanta ugu galay ciidamada maali iyo kuwa guutada afrika waxa uu sheegay in uu mar ka tiriyey dad gaaraya ilaa boqol afar iyo toban qof oo lagu dilay meel isaga aanan ka fogeyn waxaana markaasi falkan geysta ayuu yidhi ciidamada maali iyo kuwa calooshudusshaqaystayaasha ah ee uu ruushku dacmiyo waxay warbixinta oo sii socota sheegtay in marka ay ciidamadan xadgudubyo ka geystaan deegaano fogfog oo aysan saxaafaddu gaari karin ay dadka halkaasi la kulmaan xadgudubyo laga naxo oo ay ku jiraan in qaarkood laga jaro xubnaha jirkooda waxay saxiifaddu tiri waxaa jira warar sheegaya in ay hoos u dhacday tirada dadka maaliyaanka ah ee ay dilayaan ciidanka dowladda riddada maali iyo kuwa ruushka uu taageero hase yeeshee shacabka ayaa middaasi ka biyadiisan kuna tilmaamaya waxaasi kuwa been abuur ah taasi cagsigeedna ay xaaladdu ka sii darayso marba marka ka dambaysa waxaa gunaanadkii warbixinta lagu yidhi qisooyinka xanuunka badan ee maali ka jira waxaa ka mid ah hooyo ubadkeedii la dilay uu hor yaallo waalidiin qaarkood ay ka waasheen carruurtoodii iyo kuwo kale oo lagula kacay ihaano iyo kufsi dadka deegaankuna waxay isweydiinayaan mar weliba hal su-aal oo ah maxaan galnay oo aan ku mutaysannay middan waxayna middan si cad u muujisay xaaladda argagaxa ah ee ay ciidanka guutada afrika ee uu ruushku dacmiyo iyo kuwa murtadiinta maali ay ka wadaan gudaha waddankan sidee warbaahinta reer galbeedku u noqotay aalad dagaal iyo brobagando casri ah oo lagu hagaya aragtida dadweynaha sida ay daabaceen wargeysyada alqudus alcarabiya iyo wall street journal warbaahinta reer galbeedka ayaa guud ahaan waqti xaadirkan waxay noqotay aalad dagaal iyo mid lagu gudbiyo brobagando casri ah oo la doonaya in lagu hago gebi ahaanba aragtida dadweynaha caalamka si gaar ahaaneyd waxay warbixintu tooshka ugu ifinaysaa warbaahinta ka shaqaysa gudaha dalka maraykanka qaarkii kuwaas oo uu wargeesku yidhi waxay noqdeen aalad dagaal oo lagu furo ololayaal siyaasadeed oo waqti xaadirkan dan u ah dowladda maraykanka waxay saxiifaddu tiri warbaahinno fara badan oo halhayskoodu uu ahaa in xaqiiqada ay soo gudbiyaan ayaa waqti xaadirkan isku rogay kuwa ka shaqeeya meelmarinta ajandayaasha siyaasadeed ee washington mid ka mid ah tusaalooyinka uu qoraaga warbixintu soo qaadanayo waa warbixin lagu daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn dalka maraykanka waxaa warbixinta lagu sheegay in koox ka socota venezuela iyo dagaalyahano afrikaan ah ay gudaha yurub darooga keeneen waxay warbixintan soo baxday xilli madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku amray dhiggiisa venezuela nicolas maduro in xilka uu ka dega haddii uu doonaya in uu badbaadsado naftiisa waxay tani markaasi si cad u muujisay sida warbaahinta maraykanka ay had iyo jeer u garab taagan tahay siyaasadda xisbiga markaasi xukunka jooga waxay xogtu tiri warbaahinta galbeedka waqti xaadirkan ma ahan mid u diyaarsan in ay soo gudbiso warka xaqiiqadiisa balse waa mid u howlgelaysa sida warshad soo saarta ogolaashiyaha aqbasho danaha xukuumadaha una dhigta hadalka sida ay iyagu doonayaan middan waxaa ka dhalatay in gebi ahaanba la maamulo fikirka dadka ku nool waddamada galbeedka xitaa waxay warbaahinnadan isku dayayaan waqti xaadirkan in dacayaadkooda ay ka iibiyaan dunida inteeda kale waxay warbixinta oo gunaanid kusii dhow tibaaxaysaa in saxaafadda galbeedka waqti xaadirkan ay doonayso in muddo dhowr iyo toban sano ka hor ah sidii ay ahayd marka laga hadlaya faafinta barobagandada ay mar kale ku soo laabato indhaha caalamka balse waxaa jira baraarug middaasi ka duwan oo waxaa tusaale loo soo qaadanayaa dagaalkii ciraaq xilligaasi oo warbaahinta galbeedka lagu eedeeyey in dadweynaha ay u soo bandhigtay xoga ay ugu qancinayso in saadaam xuseen uu lahaa hubkii wax lagu gumaaday wakhtigaas uuna sidoo kale xiriir la leeyahay weeraradii dhacay koo iyo tobankii sebtembar sheekadaasi maanta waa la ogaaday in ay ahayd been abuur cad oo loo adeegsaday warbaahinta galbeedka si ay dadweynaha ugu qanciso guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag jamacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada waddanka galbeedka afrika ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay fulisay howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday maleeshiyaadka xukuumadda maali iyo sidoo kale kuwa burkina faso mid ka mid ah weeraradaas oo ka dhacay gobolka mubti ayay mujaahidiintu waxa ay ku dileen ilaa shan askari halka sidoo kale weerar qarax ah lagula beegsaday deegaanka tatu maleeshiyaad ka tirsan xukuumadda burkina faso sidoo kale ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa beegsi gaar ah waxay ku hayaan gaadiidka shidaalka u wada ciidamada xukuumadda maali weerar dhabagal ah ayaana allah fadligii waxaa lagu dilay ilaa afar askari halka mujaahidiintu ay dab qabadsiiyeen booyada shidaal waday sidoo kale jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar qarax ah waxa ay la beegsatay maleeshiyaad ka tirsan xukuumadda maali iyo sidoo kale kuwa murtasaqada ruushka kaasoo ka dhacay gobolka tembogto waxaana allah fadligii sidoo kale mujaahidiintu ay dab qabadsiiyeen gooyado shidaal waday oo uu cadowgu galbinayey dhanka kale mu'asasada azalaaqa garabka warbaahineed ee mujaahidiintaasi ayaa soo saartay muuqaal lagu soo bandhigayo mid ka mid ah mucaaskaraadka jamaacada ee ku yaala waddanka burkina faso muuqaalkan oo la daawan karo muddo kooban ayaa waxaa kasoo muuqanaya cutubyo ka tirsan mujaahidiinta oo qaadanaya tababar heer sare ah iyagoo soo bandhigay xuduud ciidan نحن أنصار الشريع قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعاد والمكانات الرفيع نحن أنصار الشريع قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن إن دورنا فيك في رضا الله نسير نبتغي دوم الرضا همنا نصر الشريعة نحن إن دورنا فيك في رضا الله نسير نبتغي دوم الرضا همنا نصر الشريعة همنا نص الشريعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن للدين حصون نحن لا نخشى المنون للشهادة سائرون بخطى حث سريعة نحن للدين حصون نحن لا نخشى المنون للشهادة سائرون بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليل waa hagaag waa sidee nolosha dalka burundi ee la sheegay inuu ka mid yahay waddamada ugu saboolsana caalamka sidii qoysaska dalkaasi u mareeyaan nolol maalmeedkooda ku soo dhowaada warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen xaarid cabduqaadir burundi oo waddanka ugu liita uguna saboolsan caalamka sida lagu sheego taqaariirta caalamiga ah sanad kasta wuxuu kasoo baxaa waddankan kaalinta ugu horeysa dowladaha ugu faqiirsan adduunka wuxuuna sidaas ahaa tobannaankii sane lasoo dhaafay warbixintan aad kaga bogan doontaan xaaladda dalkan iyo nolosha ay ku sugan yihiin dadka waddankaasi oo tiradooda ay ka badan tahay laba iyo labaatan milyan islamarkaana ku nool heerarka ugu hooseeya ee saboolnimada heer waddankaas lagu naaneyso dalka ay dadkiisu ugu liitaan caalamka celceliska dakhliga sanadlaha ah ee soo gala muwaadinka burundiiska ah ee shaqaystaa waa lacag ku dhow boqol iyo siddeetan dollar iyadoona heerka shaqo la-aanta uu faraha kasii baxay islamarkaana aan la soo koobi karin waxaa la rumaysan yahay in saddex qof weliba oo ku nool burundi uu mid ka mida yahay shaqo la-aan tusaale haddii uu qofku yahay mid nasiib leh oo shaqaysta maalin iyo habeen islamarkaana daalin waxay ka dhigan tahay in bishii uu shaqaysto shan iyo toban dollar oo keliya waa sidaas xaaladda dalkan dhaca bartamaha qaaradda afrika waxay burundi ku taalaa bartamaha afrika iyadoona waddamada bariga ee qaaradan ay ku kulmaan haraha waaweyn ee afrika masaaxada dalkan waxaa lagu sheegaa keliya toddoba iyo labaatan kun siddeed boqol soddon iyo afar kilomitir oo squire ah inkastoo in ka badan kala bar dadka waddankan ay yihiin kuwa xoogga saara beerashada haddana dhulkana ay ku yaalaan deegaano badan oo buuraley ah wuxuusan awoodin inuu quudiyo nolosha laba iyo labaatan milyan iyo shan boqol oo ku dhaqan waddanka tirada dadka ku dhaqan magaalada bujumbura ee caasimadda dalkaasi oo ah tan ugu dadka badan waxay gaaraysaa saddex boqol iyo siddeetan kun oo ruux waxaa ugu horeeya ay indhaha u qabanayaan kaamarad iyo booqatana ay arkayso waa carruur sir xarxan ah uga muuqda suuqyada iyo carruur kaloo ku sugan waadiyo iyo togag islamarkaana ku howlan jalaabashada kaluun lixdan iyo shan boqolkiiba dadka waddankan waxay da-doodu ka hooseysaa shan iyo labaatanka sano afartan iyo shan boqolkiina waa carruur ay da-doodu ka hooseyso shan iyo tobanka sano halka nisbo saddex ah oo keliya ay tahay kuwa ay da-doodu tahay lixdan iyo shan sano ama ka badan ma lahan carruurta dalkan daryeel waxbarasho mana jiraan xirfado lagu soo barbaariyo oo tayo leh waxa ugu badan ee maalinkooda ku qaataan ayaa ah inay caagado balastiiki ah iyo taayiro qalalan ay balooni ka dhigtaan babaclayaashana gaadiid ka samaystaan maadaama nisbo lagu qiyaasay toddoba dhibac lix oo ka mid ah dadka ku dhaqan waddanka burundi ay yihiin dadka keliya ee haystaa adeegyada korontada haddana waxaa xaafado badan oo ka mid ah bujumbura ku yaala goobo lagu jarjarayo telefoonada inkastoo labada kun kow iyo labaatanka la aqoonsan yahay in uu soo dibdhacay haddana in badan oo ka mid ah dadka magaaladan waa kuwa aan weli isticmaalin telefoono waxaa sidoo kale dhacda in muuqaalada laga soo qaado gudaha diyaaradaha rakaabka aad ku dhex aragto sawiro muujinaya farsamooyinkii hore ee noocyada moobeelada arrinkaas oo aad ka dareemi karto inay ku cusub yihiin waddankan siddeetan iyo lix boqolkiiba masaaxada dalkan waa dhul baadiye ah halka ku dhowaad sagaashan boqolkiiba shaqada deegaanadaas ay tahay beerashada waxaa sidoo kale jira dad badan oo aan haysan wax hoy ah xilliyada ay roobka da-aanna lahayn khiyaar aan ka ahayn in ay qooyaan mid ka mid ah qoysaska beeraleyda ah ee caasimadda burundi waa qoyska uu aabbaha ka yahay nin lagu magacaabo john kuwaasoo iyaguba ka warbixinaya xaaladooda nololeed غرفة واحدة فقط
ma hal qol oo keliya aad degan tihiin haa waxaa halkan ku nool siddeed qof waxaan kala jeedaa siddeed carruur iyo waalidiintooda tan ayaana sariir u ah ma waxay gogol ka dhigtaan sijaayadan oo ay ku seexdaan mid kale ayay leeyihiin oo ay ku seexdaan carruurta siddeed carruura ayaa sajaayadda tan ku seexda waxay ka soo heleen goobaha qashinka lagu fogeeyo haa siddeeddaba iyada ayaa dhashay odagana magicii waxaa la yidhaahdaa john oo siddeed iyo konton sanno jir ah waana beereley hanti intee leeg ayuu bishii soo hoyaa waxaan bishii kasbadaa soddon kun oo farank lacagta burundeeska ah oo u dhiganta toban doolar een waa imise da'da cunuga ugu weyn carruurtaada waa siddeed iyo toban sano muxuu hadda qabtaa wuxuu aadaa gudaafadda si uu waxyaabo kala duwan inooga soo dhex saaro
ماذا يفعل الآن؟
john oo si joogtaa uga shaqeeya beertiisa ayaa isku dayayaa inuu qoyskiisa ku maareeyo lacag dhan toban doolar oo u soo xarooda bil kasta waxayna tobanka xubnood ee qoyska ay dhammaanba seexdaan isla qolka ay wada degan yihiin wax koronto ahna lagama isticmaalo gurigooda sidaas ayuuna john ku matelayaa muwaadiniinta burundiiska ah maadaama dadka intooda kale ay u badan yihiin kuwa uu isagu xaalad ahaan ka wanaagsan yahay dadka burundiiska ah kooda yar iyo dadka waaweyn intaba waxay dadaal dheer ugu jiraan inay helaan quud iyo cunto ku filan waxaana meel waliba buux dhaafiya shakhsiyaad siyaabo kala duwan uga howlan shaqooyin iyo sidoo kale kuwa shaqo la-aan ah hal kilomitir weliba oo aad socoto waxaad arkaysaa dad ku dhow shan boqol oo ruux arrinkaas oo waddanka ka dhigay mid bulsho badan oo maalin walba ay saxmadu ka jirto waddanka dadka waddooyinkaas isku soo daadinaya waxaa toddobaatan boqolkiiba ay ku nool yihiin heerka ugu hooseeya ee faqriga labaatan qof weliba oo aad ku aragto goobahaasi waxaa mid ka mid a ugu dhintaa gaajo iyo cunto xumo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada waddooyinkaas waxaa qayb ka ah baaskiilada oo qofkii haysta hal baaskiil waxaa loo aqoonsan yahay inuu qayb ka yahay dadka ugu xirfadda wanaagsan ee waxqabadka leh waxay dadka ku shaqeeya nidaamkaasi isku dayayaan inay qaabkaas ku maareeyaan iyagoo khudaarta iyo cawska ka soo qaada dhulbeeradada una iibgeeya suuqyada haddaba ilaa masaafo intee la-eg ayay ku guulaystaan inay baskiilada ku safraan waxa intee la-eg ayayse ka faa'iidaan
waxaan u qaadayaa masaafo soddon iyo laba kilomitir ah way baxayaan oo waa ay soo noqonayaan muddo sagaal saacadood gudahood ah waxayna soo dhaqaaqeen tobanka saac oo subax ma xanuunsadaan miya dhab ahaantii waxay ka soo qaadaan deegaan kale waxayna ka helayaan sagaashan senti waa hagaag aad bay uga fiican yihiin kuwa kale haa laakiin si wanaagsan ayay shaqadooda ugu dadaalayaan suurayso baaskiil la isaga kala safrayo gobol ilaa gobol kale waa masaafo aad u dheer oo kilomitiraad ah iyo sidoo kale saacado badan waxaa sidoo kale xisaabta ku darsataa inay dhiibayaan canshuur
waxay xirfadleyda baaskiilada ee burundeeska ay shaqaystaan kaboola-aan waxayna sitaan dhar jexjeexan iyagoo ku helaya qaabkaasi lixdan sinti oo qur ah maxaa yeelay shaqo ayaa ka go'an waxaana looga fadhiyaa biilka carruur aad u fara badan wax ka yar hal doolar ayay naftooda halis u gelinayaan iyagoo u kala safraya magaalooyin isu jira masaafo dhan boqol ilaa boqol iyo konton kilomitir wuxuuna socodkooda qaataa toban ilaa laba iyo toban saacadood oo maalintii ah baaskiilka ay ku qaadaan culeys laba boqol oo kilogaraam ah iyagoona saacaddii jaraa toddobaatan kilomitir hase ahaatee waxaa dhacda in waddooyin kale meed ah oo burbursan ama in uu qofku dhaco ay ka dhalato natiijo saameyn ku yeelataa shakhsiga kuna khasabta inuu dib u dhaco iyadoo laga taxadirayo inay caladahaas yimaadaan ama ay dhacdo inay waddada ka hakadaan waxay qaar ka mid ah dadka iyagoo lugeynaya socodsiiya ama riixa baaskiilka ay maraan habab kale oo ay ku helaan tamar iyo wakhti dheeraad ah iyagoo gaadiidka xamuulka gadaal kaga xiraya baaskiilka inkastoo badanaa aysan guulaysan ujeedooyinka iskudayadaasi in badan oo ka mid ah dadka aan soo sheegnay ee badanaa lagu arko waddooyinka ma lahan guryo ay ku hooydaan waxaad arkaysa taawaro dhaadheer oo ah kuwa antiinooyinka oo lagu wera dhar lagu dhaqay biyaha roobka arrinkaas oo muujinaya heerka ay nolosha ka marayaan dhallinyarada dalkaasi burundi waxaa sidoo kale dalkan ka jira marka laga hadlayo qoysaska dhallinyaro marka ay soo qaangaaraanba loo guuriyo iyagoo aan lahayn wax aqoon ah ma lahan niyad ay uga baxaan jahliga iyo shaqola-aanta waxayna iskala qabseen xaaladda siliidata kuna qanceen waxay tusaale u yihiin ummadaha uu jahligu luunsaday faqrigan uu niyad jebiyey islamarkaana noqday kuwa dhintay oo nolol aan waxba ka ogeyn in badanoo ka mid ah dhallinyaradooda iyo xitaa kuwa da-da ah waxba kama garanayaan taariikhda waxaa dunida ka socdaan warba uma hayaan carruurtooda iyo xitaa dhallinyaradooda hadda soo baxayana waxay tubtooda hayaan kuwii iyaga ka horreeyey maadaama dariiqoodu yahay midkii khaflada iyo mugdiga halbeeg lagu kala saaro wanaagga iyo samaantan aysan lahayn
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فأضحينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى